munaasabad kastana aad xusno أنفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به ولطفا صحبا وبادري إلى تأهلت إلى التأليف تنهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل وجمعوا, وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو درقا وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير كذاك الإخراج بلا تحرير وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو الرد وقسموه خمسة فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد وقسم القرب إلى إمام وعلو النسب بالنسبة للكتب لكل كتب الصفات إذ ينزل متن من طريقها أخذ فإن يكن في شيخه قد وافق مع علو فهو الموافق أو شيخ شيخه كذاك فالبدل وإن يكن سواه عبدا قد حصل فهو المساواة حيث راجح الأصل بالواحد فالمصافحة بسم الله الرحمن الرحيم adaabtii daalibka ayaa abyaadihii ugu dambeeyey aan kuba jirnay oo inoo socota waxaana casharkii shalay inoogu dambeeyey bal ninkii daalibka ee khaasatan xadiis dalbayey kutubta uu marka horeba awlawiyada iyo ahamiyada siinaya ee uu ku horeynayo kuwa bilaabayo kolleyna uu inoo soo sheegay kutubtaas iyo iyadoo weliba aanay dee qayb ama nooc ka arah oo xadiidka noocyadiisa ayna balan wacdi uu xadiidkani lahaa kutubihii ugu aaminsanaaye ahay horta inuu marka hore ku horeeyo hagaag u fahmo u dabdiyo taas baan soo aragnay bal imakana weli aadaabtii baa qayb ka mid ah ayaa inoo socoto walow ay u badnaan doonto maanta ama ay arrintu tahay ruuxii markuu dee uu hagaag u barto wixii cilmigii ee uu hagaag u fahmo u dabdiyo si bal isagiina iyadoo dee nashrintii cilmiga xadiisku taasi ay waktigan aada ugaba horeyso haddana markuu aqoonteeda iyo macrifadeed iyo kartideed yeesho inuu tasniifkii isaguna bilaabo iyo duruqdii ay wuxu alifi jireen culimadii xadiisku intaas ba abyaada inoogu dambaysaa adigu kollay waxa ugu weyn iyo xifdiga xadiiska taas bay tahay oo wuxuu yihi isagoo umuuraha sheekhu ka hadlaya waxfadhu shaksigan baa ninkan daalibka ah oo adigu weeye xifdi xadiidkii bitadriiji ayar aayar iyo yarin yar iyo kaasu xafid oo dee mar keliya hayse odhanin wada xafid oo ama dee jumlo aada u badan oo hadhow aanad mudaaka adigu dee ku noqnoqon karin oo markaaba adilowdahay aan xifdigaagu noqone waa qaliilan qaliilan yarin yar oo xafid axaadiis kooban ood maanta xafidood kuwo kale ku biirisood kuwo kale u biirisoodoo intaa haddana mudaakaradiisi aanad u iloobin ama maca nafsi ha noqoto ama dadkii kale haba noqotee wadaya oo taas ku xafid waa dariiqa ugu fiican ee wax lagu xifdiyo ee ruuxiina uu markaas dee ay noqoto wixiina u sugnaado u hadho oonu iloobin waxfadu bitadriiji tadriij macnaa wa qaliilan qaliilan maca alayaam walayaali taas oo waxa weeyaan bal u xafid bay yidhaaheen oo acmash wuxuu sufyaan thawri uu kaba soo naqlinayaa sharaxa in yidhi acmash iyo mansuur iyo baan u tegi jiray markaasaan afar xadiis shan xadiis iyadoo ay suurtagal ahayd boqolaal xadiis mar ama boqol xadiis ama in ku dhow inuu mar ka maqlo afar ama shan baan maqli jiray oon kaba maqli jiro markaasaan iska dayey intaasaan ku daysan jiray anigoo ka baqaniyo inay ugu badnaato igaba baxsato dee afartiiba xafidaya shantiibuu soo xafidaya bal marka san xadiis maalin kastaba xafido bishii boqol iyo konton bay kuu noqon sanadii waxaa la arkaa haddii aad sanad ku wado un maalin kastaba shan xadiis oo keliya inaad xafido ilaa kun iyo sideed boqol oo xadiis bay kuu noqonaysaa marka macal ayaam walayaali haddii xifdigaagu yahay iyo yarin yar adigu xifdi badanna waad heli wixina uu kuu sugnaan oo ma iloobaysid waxfadhu bitadriiji uma bacdiya bidaakir waxa aada xifdide maxfuudkaaga ah mudaataroodaoo bihi ay bimaxfuudika iyo axaadiista aada xifdiday waa kayraka iyo dadkii kale dalabada oo ujeedadu si wixii kuugu sugnaado intii adigu aada haysay dadkan kale ee iyagu ahlu cilmiga ama dalabada aheede iyaguna xifdigaaga oo kale lena wixii iyaga agtooda kuba sugnaa ama fawaaid kale aada ugaba hesheen mudaatarooda oo iyaga dee taas halka de inaga halkan kollay dee raacashaan kitaabkooda raacanunba bal markii ay jirtay weliba weeye dadkii cinaayada lahaa ayaaba lagu kaaftoomayay dakiradii dee axaadiistii way soo xafideen waa xifdisan yihiin waktiyo ayay kulmayeen kol kolla dee dadkaas shekadaha iyo culimadaha markay ishelaan iyo kol kol ay iyagoo dee si un kuba kulmeen iyagoon markii hore isku beledhayn habeenka ay kulmaan ayaa dhici kartay habeenkii oo dhan mudaakaro inay ku dhamayn jireen kulli mudaakaradooda ama taraajim gaara haba noqoto ama baab gaara haba noqoto ee laakiin dee wixii ay xifdisnaayeen oo ayay markaas ka wada mudaakaroonyihin iyagoo xifdi uun markaas iyagu halkaa dee adeegsanaya xifdigoodii horena waati aynu usoo marnay axaadiista mudaakarada lagu kala maqlo ee inay nooc yar tasaahul kuga suganyo kolka laftiga inaan la dhamayn ruuxii ina umad in ma aha kitaabkiisii uma laamin oo iyada kumuu noqone oo waati aynu soo marnay xagga taxamliga lagu xambaariyo taase wax lagu kala wariyo mudaakaro in dee ay tay in la caddeeyo waayo nooc yar tasaahulba kuba sugan xagga abwaabtoo kale markay mudaakaroonayaan waa laba nin oo kulmay ama dalabadii ama dadkii culimada ahaaya markaasay baabbaab bay qaadanayeenba oo waxaabuu odhanaya dee midkood iyo baabkaa hebel baabu dahaaro ka soo qaad inuu idhaaho maxaad ka xafidsantahay axaadiis wixii agtiisa ku sugnaayo baabu dahaare isagoo sanadkiina sheegaya ayuu kani sheegaya hadhow haddii kan kale wax ziyaado ah oo kan kale aan agtiisa ku sugnayn uu hayo kan dhaafay ama aanu kani riwaayaba u lahayn ama uu iskaba iloobay iyada taas buu kan kalena kuba biirinaya abwaabtii bay sidaa kuba wadayaan kolkolna taraajim gaara ayaaba dhici karta inay mudaakiradoodu ahaydo bal waa isagoo yidhaahaa dee malik can naafic can ibni cumar tarjamada maxaa axaadiistii aad kaba haysaay oo kaloo kani uu sheego intii uu deen ama iyadoon baab gaaraba ahayn wixii uu taa kaba hayay ama xadiidka fulaan oo kale maxaad bal adigu bal taasoo ama baababa ama xad tarjamo gaara ee bal adigu mudaakara la kaalay dee aadna way isugu raagi jireen kolkol markay taasoo kale adigu dee maxfuudkiina haddaba way sii sugaysay gees kalena ruuxu wix isaga kan kale kani maqlay oo isagu aanu maqlin baaba jirta markaasuu dee tartiina waa ka faa'iidaysanaya ama isaga ha ka qaato ama dee sheekii markaa uu isaguba kama maqlay ha u doonto markaasoo dib ha uga soo maqleen markaas uma daakir bihi wey walisqaana wasxaban la saaxiibo alisqaana arrinku xifdi keliya uun maaha oon dee hagaag loo sugin oon hagaag loo fahmin xifdiguba waxa waxa la yidhaaha maaha maxfuudka faraha badane waa wixii adeysay ood hagaag u sugto oo dabdiso haddaba wuxuu leeyahay waxaad la saaxiibtaa xagga itqaanka iyo inaad wixii hagaag u dabdiso hagaag u sugto taas baa xifdiga dhabki uu yahay fahamka dhabkina taas weeye wasxaban alisqaana wabaadir lafdigan walisqaanana dee waa ficilkan asqana mastarkiisiyo dee ficilkaasna mastarkiisu hamsadiisu waa hamsatu qadci hamsatu wasli maaho alitqaana weeye laakiin taxqiiqa hamsada la taxqiijiyo la muujiyo wasankii ayaaba khalal kuba imanaya oo saa daraaddeed ayay hamsadan la ridayaaba oo laamtiiba markaa kasra la xarakayn markay inshaad noqoto adigu bal hamsadii ayaa laga tegaya walisqaana ay wasxaban la saaxiib alisqaana wabaadir degdegna idaa ta'ahalta haddaad ehel u noqoto waxaad u degdegtaa ila ta'liifi oo marka dee adugu ehel aad u noqoteed aqoonteedii iyo awoodeedii aada yeelato tacriiftii u degdeg oo wax alif buu leeyahay waayo waaba kan tanhar maahir baad noqon oo cilmigan maahir baad ku noqon oo waxa weeyaan bal ka soo qaado ruux imika darsisan oo kala akriyayay oo ku talagalay oo si fiican usoo diyaariyay oo kutub dhowra u laabmay waxaa la arkaa kitaabka akrisigii u akristay markii hore akrinta dambe ayaa uga sii faa'iido badan oo hagaag kitaabkii ugu sugnaanayaa kuga fahmaya taasi waaba akrin iyo cashar aada waxoogaa kooban kusoo diyaarisay saacad iyo laba laakiin marka ay tacriif noqoto ruuxu wuxuu u baahan yahay horta mudaalaco aada u badan buu u baahan yahay haddii ninkan mudariskee kitaabkan akriyaya kitaabkan uu hayo mooye dee laba kitaab oo kale ama kitaab labaad uba laabmo halku kuba kaaftoomiha min duuniya baabkan ama mawduucan ama fannigan inuu wax ka qoraa ee kutub aada iyo aada u badan inuu muraajaceeyo muqaaraneeyo bal markaas taas baa deeto waxa ayuu u baahanaya hadhow haddana dee bal markaa wixii uu isagii aqoontiisii iyo aqoonta kutubta intuu isu geeyey wixii uu doonaya uu qoro markaa tacriifku ruuxii ehel u ahaa aqoonteediiyo awoodeedii lahaa muraajacadan badan iyo wixii dee iyadana markaas iyo muqaaradadooda badan ayaa waxay keenaysaa inuu wixii bal masalan fannigaas qawaamidiisii u ogaaduu daalacdu iskuba taago waxyaalihii fannigaa kaba mid ahaa ee qarsoonaa uu taa ku gaadho ayaabay keenaysaa inuu bal markaa haddaba aynu waana aad buu markaa cilmigaasi ugu sugnaanayaa fannigaasna aad buu u dabdinayaayoo dee halkan darsigu uu saacada yahay isaga waxaa dhici karta sanada inuu tacriif danba kuwa jiro intaasna baxsi iyo jamcin iyo eegid iyo qorid uu wado aad buu markaa cilmiga ugu sugnaanaya haddaba wuxuu leeyahay tacriifkii uma wabaadir u degdeg ilaa ta'ahata haddaad ehel u tahay weeye oo tacriiftii iyo tasniif aada ehel u noqoto ila tacriifi waayo tanhar horta waa faa'iido weyn waxaad noqon tasir maahiran fii hada alfanni ruux aada u yaqaan aada u dabdiyey meelihiisa qarsoon iyo qawaanidiisa iyo khafaayaha iyo mashaakilka fannigaasi leeyahay ama mawduuca aad wax ka qoraysay leeyahayna yaqaana oo dabdiyay ayaad noqonaysaa oo waa faa'iido aada iyo aada u weyn watudkar waana lagu xusiyo waa faa'iido labaad oo dee waxa weeyaan kitaab imika bal ka soo qaado kitaabkan aan hayno sheekii alifay ee nadmiyey sharaxana lahaa sideed boqol iyo lixdii hijrada ayuu dhintay maantana kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo labaatan baan joognaa waxaa isaga geeridiisii ka dambeysay lix boqol iyo saddex iyo labaatan sannadood waana taa kitaabkiisii aan aqriyayno wixii uu qoray aan ku intifaacayno aan una ducaynayno ee isagii waaba inoo dhow yahaye bal shaafici oo kale haddaan ka soo qaadno laba boqol iyo afartii hijrada dhintay isagii waa kun iyo laba boqol iyo shan iyo labaatan sadood baabay noqonaysaa intii geeridiisii lagaba joogay kutubtiisiina waa tan laguma intifaacayo imaam malik oo muwadaciisii lahayaana waaba kaba sii horeeyey haddaba markaa maxay keenaysaa magaca dee ilaa intaas cid cinaayo cilmigaa ulehi ay joogto ay dee markaa la hayo loo ducaynayo la ammaanayo lagu intifaacayo wixii uu qornaba taariiftii ay noqonaysaa ama maka tadriisku ee ruux baad bariyasna ruux buu sii bariyo way dhici kartaa inuu muddo jiro laakiin xagga nafciga lagu intifaacayo badnidiisa iyo baaqinimada uu baaqi noqonayo leerideeda dee tacriiftii baa ugaba mudan oo haddaba wuxuu leeyahay horta gees maahir baad noqon oo taasi waa waxaad adigu cilmigaagii baa kugu sugnaanaya arrinta labaad dee wanaag iyo khayr iyo duco ayaa waxa weeyaan laguguna xusi waxaana kuu hadhi dikri iyo magac fiican kala dee bal markaas dee intaa cilmigaa lagu intifaacayo on isna qaayo lahayn oon dhammaad lahayn baa kuu hadhaya oo taasay tacriifku qodataa ay leedahay bal markaa u degdeg uma wabaadir ilaa taaharta ila tacriifi tanhar watudkar bal taasi waa xagga boorin la isku boorinayo tacriiftii ee ruuxii laakiin ehel hawaya kii isagu tafsiir la-aan gaadhin halkaas iyada taasi dee ma haboono way inoo dambaysaa xifdigiisna waa inoo horeeyey bal haddaba si ay culimadii xadiisku waxuu alifi jireen buu abyaada dambe inoogu sheegaya wuxuu hi wahwa taaliifku fi tasniifi macnaa waa taaliifku waxaana dee shuraaxda ay yidhaahaanba lafdiga taaliif iyo lafdiga tasniif oo kale lafdigan taaliif ayaa sii kasii xeel dheero isagu wuxuu keenayaa un waa damu shay ilaa gayrihim weeye waa isu damid shay gayrkii looga damo ama tasniif de waa isagii oo dee nooc kastaba gaar ahaantiisii loo saaro ayaabay tahay oo uu kasii khaadsan yahay haddaba wahuwa taaliifkaas oo macnaha caamkii fi tasniifi ana alwaaqicu fi tasniifi fi lxadiid isagu ah marka la eego xagga tasniifka xadiidka la sanifayana ihi dariiqatani laba dariiqood weeye oo taaliifkii guud ee dee bal markaas marka uu yahay xagga xadiidka wax loo alifayo tasniifta ay xadiidkii cilmigan tahay culimadu laba dariiqood bay raaceen waana dee xadiidkii aan ahayn musalaxa mahay waa xadiidkii riwaayada wahuwa marka fi tasniifi dariiqatani labada dariiqa maxay tahay jamcuhu ururintiisa la ururiyo oo xadiiskii la ururiyo abwaaban ay cala alabwaabi baabaabna loo ururiyo sida kutubtan aan hayne imaka bukhaari lehee muslim lehee kuwa kutubtan kalee sunanta lehee bal markaa taasoo dee baab fulaan ayaa la qorayaa wixii kuba sugnaa kitaabu dahaaraba la horreysiin haddana salaad baa lagu xigsiin kitaab kasta ama baab kastaba axaadiistii dee xukumka baabkaas iyo axkaamtiisa lagaba qaadanayay ayaa halkan lagu sheegayaa lasoo dhiganayaa taas weeye abwaab abwaab kaloo inoo dambaysaa jirto kasii khaadsan oo uu mar dambe inoo sheegi doono bal markaa taasi waa mido waa kutubtan ama sunanta la idhaaho ama kutubtan jawaamicda ah si habka ay ku alifan tahay weeye oo bal markaa taasi iyadu waa mid aw amase musnadan jamcuhu ururintiisa la ururiyo musnadan cala almasaaniidi lahu masaaniid korkeed lagu ururiyo oo ah tufriduhu waad gooni yeelaysaa markaa kaas saxaaban ay lisaxaabati waxaad u gooni yeelaysaa adigu markaad musnad ku alifayso saxaaban lisaxaabati asxaabtii oo halkii kaa hore baab fulan intaad ka dhigato baabkaa wixii axaadiisa ee adigu aada haysay ama agtaada kuba sugnaa ee doonaysayna inaad sheegto axkaamaha kala duwan ee baabkaasi leeyahayna laga qaadanayo aada ku sheegaysay kan abwaabtiisu waa asxaabtii fulaan baa dhigan abubakr mise radi allahu tacaala canhu ardaahu baaba dhigan axaadiistii uu abubakar lahaa ee agtaada kuba sugnaydeed dee adigu warinaysaad riwaayo u lahayd ayaad halkaas soo dhiganaysaa markaad isaga intii aad doonaysay inaad axaadiistiisa ka qaadato ama aad ka sheeg ka sheegto ayaad haddana cumar oo kale cusmaan oo kale cali oo kale haddaad baltaa ku tartiibsato saasaad kuba wadaysaa horena waa tii aynu masaaniidda u soo marray sunantii uun dabadeed markii aynu halkii xasanka soo haynay baynu soo marray aw musnadan tufriduhu adigoo gooni yeelaya adigu saxaaban lisaxaabati kaa musnadka ama masaaniidda aad ku aliftay asxaabtii aad u gooni yeelayso saxaabi kastaba axaadiistiisii aada gooni ahaan adigoon baab ay tahay u eegin oo markaas saa daraaddeed musnadka waxaaba isku xigaya laba xadiis oo midi salaad kaba hadlayo ka kalena deec ama nikaax ama waxyaalo kale kaba hadlayo ujeeddadu aanay baab kulminayaa jirin laakiin waxa kulmiyey ay tahay saxaabigani inuu wada wariyey un taas baa masaaniiddii iyada ay noqonaysaa oo bal markaa waa sida dee musnadka imaam axmed iyo kutubtaa kale masaaniidduba ay leeyihiin iyaga naftoodan isku tartiib ahayn siduu shaarixuba inoo sheegayo oo si markaas waxa weeye aanay isugu tartiib ahayn barhkood xuruufta mucjamkuun bay qaataan oo ismiga asmaada saxaabada waxay ku tartiibiyeen xuruufta mucjamko horta waxay horreysiiyaan kii hamse ka bilaabmayey markaasoo iyagadan dee hamsadna kolley way tartiibsantoo labadii hamse israacaysay ama hamse iyo ba oo kale saabyad oo kale iyo saasay wadi ilaa anasiyo ay mar dambe soo gaadhaan oo haddana ayuub oo kale iyo ay mar dambe dee soo gaadhaan ubayi iyo may ubayi way horreysaa ayuub oo kale iyo taasi waa qayb oo way sahlantoo taasi haddii aad saxaabiga magaciisii garanayso ee dhibyaraan baad xadiidkiisii ku helaysaa haddii musnadkan kuba sugnaa kuwana waxay u tartiibiyaan dee hab kale oo ama saabiqadii si islaamka loogu kala horeeyey ama loo kala mudnaa sidaas daraaddeed casaradii bay axaadiistooda israacin haddana cid kale iyo waxyaalahaas bay adigu saabiqadii bay ku tartiibin oo sida imaam axmed oo kale abubakar baa kitaabkiisa uu ku bilaabmaa axaadiista waxoogaa ayuu kaba sheegaa haddana cumar bay noqotaa cusmaan bay noqotaa cali bay noqotaa qolooyin kale casaraadnaadudee aduu bal waxyaala saasuu wadaa bal kuwo in xaggii qabaaisha ku tartiibiya na way lahaayeen ragga masaaniidu oo bani haashim adugu ama dadkii iyagu reer bani haashim riwaayaadkooda u horreysiiya haddana qabaaishaa kale bal saas adugu bal u tartiibiyaana way jirtaaye laakiin kolligu wuxunbuu ku tartiibsan yahay saxaabi oo saxaabiga axaadiistii uu lahaabaa gooni ahaan loo sheegaya iyadoon baabka ay tahay loo eegahayn bal taasna waa dariiqo kale marka wuxuu yidhi wa jamcuhu ururintiisa la ururiyo xadiiskii mucallalan xaaliya iyadoo la cilayo ama calal cilaliba dhaho cilal korkeed ama ha noqdo markaas masaaniid haba noqdeen kutubtaasi oo dee habkan masaaniida ama habkii abwaabta haba noqdeene iyadoo mucalalnimo lagu uriyo ama cala alcilal kamaa facala siduu faray yacquubu yacquub ibnu shaybata uu sameeyey ayaa aclaa sarraysa rutbatan xagga rutbada taas baa dee marka waayo dee cilmigan cilasha oo markaa taas baa xagga rutbahaan samaraysa watana wuxuu leeyahay horta waa labadii dariiqo un dariiqada hore waa dariiqada abwaabka dee ruuxii doonayey inuu masaladan xukunkeedii iyo helo iyo wixii lagaba qaadan lahaa ama abwaab kala duwan adigu dee taas kolley waxa aada faa'iidadeedu ay u badan tahayba habkan markan abwaabta ay ku alifantahay kutubkii oo qaladkii aada lahayd haddii aada masalo mucayano doonaysa inaad baxsido dee baabkeedun baa tegi ama diladeed adiladeedii aada baxsido baabkeedun baa tegiyo markaasaad axaadiisii ama wixii adile usoo arooray baad halkaa kaga helaysaa musadku laakiin taas ma aha bal kolna ruuxa inay ku adkaataaba dhici karta inuu xadiiskii helo haddii xadiiskii aada doonayso saxaabigii wariyeyba aanad garanahayn dee si aad u heshaabo markaa hadhow walow kutubta dambe imika la yarta xaqiijiya dee yar faharistan badanay u yeeleen ay kala mid tahay faharistaba matalan xadiiskaba adraaftiisu leeyahay oo dee taasi ay dhib yarayso umuuraha laakiin haddana haddaanad umuuro kalood adeegsatay jirin saxaabigiina aanad garanahayn bal adoo musnadka imaam axmed xadiis gaba bahday saxaabigiisina aad garanahayn adaraaftan imaka dee khaasatan kutubta muxaqaqa barhkood ay leedahay ee xagga marka la eego faharistaa kala duwana aanad adeegsan ama waxa weeyaan si aad ku heshaabo ama kutubtan kale dee mucjamulmufaras oo kale iyana aanad adeegsan si aad u heshaa way adag tahay lakiin kitaabkii baad lahaa bukhaari oo kale ama muslim oo kale kutubtan sunanta oo kale haddii aad noocan aad doonaysa haddaad wax dahaaro ka hadlaya ama masale aad u baahato ama in abwaab kale ka hadlaya dee waxaad doonan doontaa un abwaabteediio way kaba sahlan tahay haddaba wuxuu leeyahay labada dariiqaba iyadoo inta baabkii lagu alifo abwaab ahaan la raaciyo xadiiskii oo la sheego cilo wuxuu leeyahay taasi ama inta musnad ahaan lagu alifo xadiiskuba musnad ahaan kuba socdo haddana xadiiskii marka lasoo dhigto ciladiisii la sheegayo oo uu yahay dee ama ha noqdo duruqdiisii baa laga hadlayaa si ay u caddaato xadiiskaa daahirkiisu itisaal ahaa bal hadduu irsaal jiro xadiiskaa daahirkiisu rafcig ahaa waqfi bal hadduu jiro iyo waxyaalo oo muurahaasna loo ogaado macnaha duruqdii kala dunayd iyo cilashiisii iyo waxyaalaha caynkaasa laga hadlo la raaciyaa ayaa aad iyo aada uga sii sarraysaa ma rutba ahaan labada xaalaba sababtuna cilmigan dee cilashu sayn horeba usoo maray xadiidka culumtiisa kuwa uguba mudan ee aadna ugu daqiiqsan laakiin uguna mudan ee ugu ab ayuu yahay de waxaana la ogaanayaa in xadiidka ciladiisii markaad ogaato kii xujo gelaye kii kale iyo waxyaalahaasi ku kala caddaadaan iyadoo waxaa midna aanad ka warhayn iyo labadaasi isku mid maaha marka iyadoo xadiidkii abwaab ahaan lagu alifayo haddana haddii uu noqdo dee kitaabkii dee lagu gaabsanaya saxiixun waxaa la arkaa baahidiisu waaba yaraanaysaan ee cilashiisiina la raacinayo aad bay uga fiican tahay iyadoo inta abwaab lagu alifay jaamilkaa lagaba aamuso oo kale hadduu musnad yahay oo iyaduna taas la raaciyana aad bay uga mudan tahay oo way ka sarraysaa xagga rudbaan iyadoo axaadiistii inta la dhiso ina cilo cilal waxay lahayd iyo umuuraha aan laba tadaruqin ama xaggeedaba aan la egin oo lagaba hadlinoo markaa taas baa labada xaalaba labada dariiqada tadnaha dariiqa saddexaade waa labadoodaba iyadoo la raaciyo ama cala alabwaab ha noqotay ama cala almasaaniide laakiin uu yahay middaa kaa mucalalka ee cilashiisiina la sheegayo ayaa ka rufba sarraysa kii kale wa jamcuhu haddaba xadiidka ururintiisa la ururiyo mucallalan ay cala alcilali cilal ahaan laguba ururiyo isagoo ama abwaaba ama masaaniida kamaa facala suu falay yacquubu yacquub uu falay yacquubkuna waa imaam macruufo hore baynuu soo aragno yacquub ibnu shayba la yidhaaho dee raggii hore ahaa uu sameeyey ayaa aclaa sarraysa rutbatan xagga martaba kaba sarraysa marka aanu ama abwaab ha noqdo ama masaaniid haba noqdee aanu mucallal ahayn wamaa kamal manaanu dhammaan oo waa yacquub kaas uu naydi macquub baa saa sameeyey kitaabkiisii ma taam noqon oo dee muu dhammaynba kitaabkiisii wamaa kamal muu dhammayn oo muu taam yeelin ee dhexda ayuu kaga dhintay waayo dee kitaab musnad oo dhici karta inuu weyn yahay oo haddana la doonayo duruqdiisii in la wada tatabuco cilooyinkiisii la sheego dee waxa weeyaan aad buu u dheeraanaya mana taam noqon markaa yacquub ibn abi ibnu shayba adeeg ibnu abi shayba kolkol kutubta ay dhici karta qalad ahaan baa u dhacda yacquub ibnu abi shayba laakiin ninkan yacquub ibnu shayba ayaa la yidhaahaa qoladii abubakr ibn abi shayba iyo kuwaasna waxba isuma aha hede waa waa midno qolaba waa midno waaba kunya isagana waaba ismi iyagana laakiin kunyaabay ahayd kitaabkiisanu sheegayaana de waxaan filaya un raggaa hore ayun baa wax ka araarkay ee mooyi imaka haddii wax laga hayana waa wax yaroo kooban waxa lagaba haya oo isagu wuxuu yidhaahaa khadiiboo kale ilaa casharada iyo qolooyin kale oo aan sidaa u badnayn baa masaaniidooda uu dhameeyey dee aadna way u badnaayeen oo waxay sheegayeenba dahabi soo naqliya in la sheegay cali bnu abi aalib un dee axaadiistiisa uu dee mucalalkeede usan kaba alifayay inay shan mujalad ba ahayd la arkay axaadiista abi hureyre nusta kaba mid oo axaadiista gaar ahaan oo ilaa laba boqoloo juz bay ahayd bay idhaahaan juskoodna waa juskii xadiisiga labaatanka waraaqood ahaa taasba weeye hadduu saam noqdo malaa ilaa laba boqoloo mujalladna waa gaadhi lahaa hadduu saa kuba wado waxay sheegayeenba gurigiisa de intaasoo firaash baa taalay oo dadkii waraaqiinta ee kitaabka tabyiidinayay ee dib u tabyiidinayay markaa ay lahaayeen ay kuba seexanayeen oo lacagaadu badanaa ama xoolo badanna waabu kuba bixiyey say idhaahaan laakiin kitaabkii ma taam noqon kolley waxa laga hayaana waxay la tahay wax weyn oo la sheego ma aha laakiin taasaa u mudan buu leeyahay aclaa rutbatan wamaa kamal b ama muu dhamaynba dee yacqub kitaabkiisama taam noqon wajamacuu abwaaban aw shuyuukan aw taraajiman aw duruqan waqadra-w bal waa taasi waxay caan tahayd oo labadaa dariiqee waaweyn baa jirtay oo in cala alabwaab lagu alifo kitaabkii iyo inuu cala almasaaniid yahay waa labadaa dariiqee guud imika waxyaalo khaasa ayaana jirtay oo dee kuwaasuun iyaga markaa labadaa dariiqood inta badan haba noqoto ee laakiin sii khaaso wuxuu hi wajamacuu way ururiyeenna muxadisiintu waxay umuurahana inoogu sheegayaan ruuxii doonaya cilmigan dee inuu wax kaba alifo waa taa aynu soo marray taaliiftu fawaa'idda uu leeyahay welibana sharaxa hadal dheer baa ku sugan oo xaggaa fawaa-idda taaliiftu ay leedahay oo way eegan doontaa safxada hore saddex boqol iyo shanta waa ta aan soo maray haddaba ninkii dee cilmigan xadiiska intuu macrifadiisa yeeshay ehel u noqday inuu wax alifo oo doonaya inuu alifo bal waxay umuurahani tahay culimmadii hore taaliiftoodu qaybihii ay lahaayeen iyo anwaacihii ay lahaayeen oo waa duruq uu mari karo hadduu arko dariiq kale oo dee kaba sii nafci badan oo looga sii baahi badan yahayna waaba caadi ee bal duruqdii iyo wadooyinkii hortii la maray xagga taaliifta loo maray ee culimadu waxu alifeen oo weliba mid kastaba dee boqolaal iyo boqolaal kolley taaliiftoodu ay ka gaadhay ajtaada markay noqoto iyo waxyaalaha koobkoobanna malaa kumayaalba ay tahay walow dee wax lahayo waxaan lama haynba taas bay tahay oo ruuxii baan leeyahay duruqdii la maray haddaad doonaysa inay wax ku alifto aada mari kari lahaydna waa taas markaa kale wajamacu way ururiyeen culimadii xadiisku abwaaban abwaab way ururiyeen oo abwaabta imika tii horeynu soo maray ma aha walow dee ay iyada taa hore waxay ahayd oo looga jeeda abwaab kasta kutubtan jawaamicda iyo sunanta ee axaadiisteedii loo tasniifiyey loo kala saar saaray kolba mawaadiicda ay leedahay saas salaad iyo soom axaadiistii ku soo aroortayna uu ururinayo masalan bukhaari wuxuu leeyahay rafculyadayn oo kale fi salaa waana kitaab madbuuca oo labada gacmood ee sare loo qaadiyo meelaha sare loo qaadiyo waxyaalihii kusoo arooray baabbay taasi noqonaysaa marka axaadiistii rafcalyadayn kusoo aroortay buu tatabucay kitaabka gaarkaana ku ururiyey waxaa kaluu leeyahay ba alqira'a khalfa alimaam oo kale oo khaasatan dee waa masaladan faatixadii ma aqriyaya nin imaam kaba dambeeyo kaleo dee kolley qowlka bukhaarina waa aqriyaya weeyaan e bal markaas iyadna waa juz dee madbuuca oo taas oo kale uu leeyahay ajzaa kalena oo kala duwanna isagu waa leeyahay culimo kaloo badanna ajzaa yaroo dee markaa juzu kitaab yar buu noqonaya mawduuca yar ay tatabuceen ayuu leeyahay sida dee matalan abusheekh oo kale kitaab alaadaan oo kale waa aadaankii axaadiistii bal markaas ayd waa baab isaguna gaara bal taasna in waxa weeye culimadu way alifeen oo dee markaa juz-iyay qaadan ama baab yaroo mucayanay qaadan wixii baabkaa kusoo arooray axaadiis ahaa ayay tatabucayaan ama dee aathaar iyo wax riwaayaad ahayd markaasay ururinayaan oy kitaab kaba dhigayaan taas weeye maka tan dambe ee maaha taa aynu kutubtan jawaamicda iyo sunantana tii hore ahayd dariiqada weyn ee horeynu soo maray marka wuxuu yidhina aw shuyuukhan amase sheekhiyo na way ururiyeen shuyuukhdoona iyadu waxa weeyaan waa sheekh gaara khaasatan raggaasna waa raggii axaadiista roon iskaba lahaa bay ururin jireen oo sheekhyadii xadiiska kala mida ayuu axaadiistiisii bay gaar u tatabucayaan ooba sida acmash oo kale iyo fudayl ibnu ciyaad iyo acmash ismaaciili baa loo axaadiistii acmash riwaayaadkiisii ayuu gaar ahaan kitaabkuba khaas yeelay fudayl ibnu ciyaadna nasaa-i baaba lahaa dee qolooyin badan oo kalena way ururiyeen oo waa sheekhyo gaara ayuu axaadiistiisii tatabucayaa duruqdeediibuu wada tatabucayaa dee barhkoodu way la dheeraanayaan oo ama dee kutubta ragga axaadiistoodu aada u badnayd kutub roon roon baaba iskaba noqonayaan oo waaweyn ayay noqonayaan oo bal markaa zuhriya amtaashii raggii ururiyeen bal markaa taas bay iyaduna sheekhyadaa gaarkaa ayay oo xataa dee ragga qaarkood ba siay u tatabucayeen sheekhan axaadiistiisii ba magaciisi laguma idlaaqay san dee wakiic la yidhaayo alacmashi iyo adigo qolooyin saas ah oo axaadiistoodii intay tatabuceen oy mualafa dee cinaayo gaara siiyeen ayaa markii dambe magacoodii laguma idlaaqay iyadoo arrintu aanay wax kala ahayne taa ahayd tatabuca oo axaadiistiisaa tatabucaya waxa magacan looguma bixiyey bal taasna waxbay u alifeen oo waa sheekhyadii taasna aw taraajiman amase taraajimna way ururiyeen taraajimtu halkii hore hadduu ahaa acmasho keliya inaynu axaadiistiisii ururinayay tarjamo markay noqoto waa sanad yar wada socda oo bal matalan malik can naafic can ibni cumar bay tarjamo yidhaahaan saas oo kale suhayl ibn abi saalex can abihi can abi hurayrata tarjamay noqonaysaa marka tarjamada mucayankaa axaadiistii kusoo aroortay taasna waa la ururiyey waaba iyadoo dee axaadiistaa silsilatu dahab ruux tatabuco oo ururiyo bal markaasoo waaba jiraan dee axaadiistaa silsilatu dahab kuwa timaam malik can naafic can ibni cumar marka shaafici lagu daroo kale dee barhkood ururiyey oo de wayo way ka kooban tahay marka malik can naafic can ibni cumar la yidhaah haddii lasii khaas yee loo dhaha shaafici can malik can naafic can ibni cumar axaadiis way kasii yaraanaysaa intii hore oo inta markii malik can naafic can ibni cumar axaadiisteedii waxaa kasii kooban marka shaafici gaar ahaan intuu soo galo shaafici uu malik kaba warinaya tarjamadii laga dhigo shaafici can malik can naafic can ibni cumar de waana jiraan oo dee malaa kitaabu juziro madbuucan arkiba oo jiraa ma waxkaayi ee bal taasna way ururiyeen oo taraajimtuna waa taas aw duruqan ama duruqna waa ururiyeen jamacuu duruqan duruqdu iyadu waxa weeyaan waa xadiis mucayana waa xadiis keliya asaniidi kastoo qad mubtadaba caleyhi mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar oo dee sharax fatxulbaariba haddaa u laabantaan halkaas oo kale xadiidka marka uu sharxayo kitaabulcilmi oo kale uu sheegayo dee waxa weeyaan waxaad heri kartaa dee culimo tacaduday oo duruqda xadiidkan iyagu ururisay bal wixii soo gaadhay iyo wixii ay gaadheen oo dee ha kala duwan ah oo bal markaa waa xadiis mucayan oo keliyu qaadanaya xadiidkaas buu tatabucaya wuxuu asaaniid lahaa iyo wuxuu riwaayaad lahaa dee xadiidka man kadaba caleyhi mutacamidun oo kalena ninka yidhaha waan tatabucaya dee waxaa dhici karta inuu markaa casharaadki duruqna uu helayo dee markay leeyihin boqol saxaabiyin ku dhowba waa warisay ama wax gaadhayba mid kastaana duruq kala duwan uu leeyahay duruqdina ay hadhow hadal u baahan tahay iyo dee inay duruqdaasi isa wada mid maaho duruq saxiixina way leedahay kuwa xasanay leedahay kuwa daciif oo dacfigaasi mutamaasigiyaa jira kuwa daciif oo dacfigu say hoose dee dacfigu uu adag yahay baa jira iyo wixiina kalaam iyo waxyaalahaasi uu yimaado wax weyn bay noqonaysaa marka halkaa iyaguna dee way u suurtogelaysay xadiidka duruqdiisii iyadoo ay inay tatabucaan hataa xifdigoodii ku tatabucaan oo intaasoo saxaabiya ama dee ninkaas saxaabiyadaasna dee ragga qaarkood ee muktiriinta ahaa ama saxaabadii inta badan wax laga wariyey isagoo xadiidkii wariyo isaguna nin keliya ma yeelanayo intaasoo raawi buu yeelanaya intaasoo dariiq baa kala soo baxaysa bal duruqdaasna sadee man kadaba caleyhi mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar oo kale xadiidkiisii ahaa xadiidkii ahaa in allah laa yaqbud lcilma intizaacan yantazicu min alcibaada oo isaguna xadiis mashhuur oo duruq kala duwan loo culimada qaarkood ay ururiyeen oo kale xadiiskii dee markaa qudsiga jumcada oo kale adugu axaadiis kala duwanna culimada qaar baa u cinaayooday oo duruqdoodii tatabucay oo kutub gaara markaa kaba alifay bal taasna iyadna waa kayfiya taariif bay ahayd aw duruqan bal marka intana waa waxyaalo kuwii hore ka khaasan halka ose sharaxana waxa inooguba sugan marka eegtaan isagoo khadiib kaba soo noqonaya culimadii dee intay riwaayaad kala duwan lahaayeen ahaa kuwa xadiiskooda la ururiyo la tatabuco magacyo badan baa idin yaalla xagga hoose safxadan saddex boqol iyo toddoba oo khadiib jaamiciisu kaba soo noqonaya bal umuurahaas oo dhan waa iyaguna waa kayfiya taarif marka waxaa leeyahay haddaad awood leedahay macrifadeed iyo aqoonteed leedahay haddaan lahayn waxna iskuba daarinayn be wadooyinkaasna waa wadooyin la maray kayfiya tacriif weeye adiguna oo aada bal intaad hagaag mustaqil u noqonayso aad ku dayan karto oo dee baab taasa ama sheekh oo kale ama tarjamo ama xadiis keliya dariiqii aada dee tatabuci karto bal dee waxay tadriig weynna way ku noqonaysaa bal taasi weeyaana waa duruqdi xagga marka la eego in beytka qaaditaankiisa kolleyna waxyaalaad moodo kitaabkiinu ku yar badbadan yahay oo dee wasankii waa iska ruuxi waa xadaysan yahay oo waa taas wasankiibuu ku markaa qaydnaanayaani hamzada hore jamcu abwaaban waa caadi laakiin aw shuyuukhan iyo awda dambe labadaba hamsadooda lama taxqiijinayo marka lagu inshaadayo waxaa la mid ah imaka alikhraajka inoo dambeeyo oo kale oo iyadna hamsadeeda aan la taxqiijinayn ama aw duruqan waa caadi taas abwaaban dee hamsadeeduna waa caadi oo lama taabanayo waa kuwan un wajamacuu abwaaban aw shuyuukhan aw oo hamsadii baan dee lama haddaad tiraa wajamacuu abwaaban aw shuyuukhan aw marka wasankii baa khalal kuwa imanaya daruro adigu wasan baa taa keenaysa xagga inshaadkan weeye haddaba wajamacuu way ururiyeen culimadu abwaaban abwaab oo waa kuwa khaaskee baabkii hore aan ahayn aw shuyuukhan amase sheekhyo aw taraajiman ama taraajimo waxaa looga jeeda aan sheegnay aw duruqan duruq oo xadiis keliyii leeyahay waqad ra-w culimadu waxay arkeen karaahata aljamci ururin la ururiyo oo ama uu ruuxu ilaa waxbaan alifayaa waxbaan sanifayaa karaahadeeda ay karaaho tahay lidii taqsiiri kii isaga gabodfal u saaxiibka macnaa waa kii aan mansiladahayna kaa horeba wuxuu yihi uma ida wabaadir ida taahalta ila taaliif suyuduba cibaaratahe uma ida uhirta sanif tamharu o kale aada moodo cibaaro meelahan kaba qaatay bal waxa weeye taasad markuu ruuxu ehel u noqday laakiin haddaan ahliyadii aanay jirin oo ruuxu ruuxaa dee aan heerkaa gaadhsiisnayn uu yahay jamcintan kolley waxay iman doonta horta dee waktigiisna waa ku lumaya markuu waxaan uga jeesto nafci wax weyn oo lagu intifaacana meeshii ma imanayso gees kalena wuxuu soo jiidanayaa dee isagii oo dee wax laga sheego damin iyo tacyiir ciddii kitaabkiisa arkaysayo marka horeba waxaaba la yidhaahaa man allafa faqad istahdafa bay yidhaaheen ninka wax alifay wuxuu iska dhigtay oo dadkii dee uu markaa naftiisii kaba dhigay hadafkuu ugaba dhigaya dee markaa hadduu fiicneeyana oo si fiican wuxuu alifana kolley istihdaaf xasad iyo ciddii dee markaa in xasad laa yakhruj jasadu min xasad waabay iskaba imanaysaa hadduu laakiin aanu dee isagii ruux wax sugay oo wax badiyo ahayn oo taaliifku aanu dee mid toosan ahayna halkaa dembi iyo tacyiir ayuu hadaf naftiisii ugaba dhigay marka kalena dee xasad meeshii oo ruux dee waxaaba dee inay wacaynu ridaa can kuli caybin kariiratun walakina caynu sakti tubdi lmasaawiya ruux markaa xaasidi isagu waa ceeb doondoonuun casara doondoonoo kollay taasna lama waayo bal marka man allafa faqad istadaf bal markaa dee waxa weeyaan ruuxii kol haddii aanu macrifada iyo aqoontaa lahayn hadaf wuxuu yahay dami iyo tacyiir waxna nafci ma yeelanaya waktigiisna waa ku lumay sidaa daraaddeed culimadu waxay u kareen arkeen karaahat aljamci waa taariif iyo tasniif karaahadeed lidii taqsiri kii taqsiru saaxiibkaa kadaka saas oo kale ayaa waxa ah oo isaguna dee culimadu ay arkeen inay karaaha tahay ama ay naceen oo halkan ay dhahaan waa laga roon yahay alikhraaj waan sidan lahayn lama taxqiijinayo marka ay dee inshaa tahay alikhraaj soo saarid kitaabkii lasoo saaro oo la nashriyo de bilaa taxriiri iyadoon la saafi yeelin iyadoon lagu noqnoqon iyadoon aada loo muraajacayn oo macnaa waxaway taa horena waa ninkii aan ehelba u ahaynin waxba yaanu alifina ha iska daayo kan dambena waxa weeyaan ruuxii waa ehel buu u yahayba kitaabkii intaad qorto un hafaafin oo markaadan soo saarin ee kitaabkii markaad qorto dabadeed in badan ku noqnoqo in badan dee rog rog sax oo toosi iyo wixii qaladkiisi si aad u taqwiimiso wixii khada kaa dhacay adigu bal kitaabkii oonad soo saarin oonad maya aanad taxriirin oonad ku noqon aanad tahdiibin in badan aanad eegin oodan muraajacayn iyada markaa kitaabkii ha soo saarin oo markaa waxa uu leeyahay ikhraajku waa alikhraaj ila annaas waa iyadoo xaggii dadka loo soo saaro loo soo bixiyo iyadoo bal markaa aanad weli kitaabkii la tahdiibin oo la taxriirin oo lagu noqnoqon oon in badan la muraajacayn taas in dadkii loo soo saarana waayo had iyo goor kitaabkii dee ruuxu inay waa bashar waxyaalo badan oo qaladoo ka dhacayaa way jiraan weliba markan wax ururinayo qoraye uu muraajacaynayana waxaa dee caqligiisii wuxuu mushatad ku yahayba iyo fahamkiisii ururintan iyo jamcintan hadduu kitaabkii markaa isagoon dib ugu noqon soo saaro kollay khada aada iyo aada u badan baaba dhacda waxaabay dhahaan imaamkan weyne macruufkii ibnuljawsi oo kutubtiisu aada iyo aada u badan tahay funuun badanna isagu alifay iyo badhkoodna aadba u dabdiyo aadba uba sugay ayaa kutubtiisu haddana akhdaa iyo waxyaalay lahaataa ay leedahay oo culimadu kolkol dee ku yar bal marka halkaa wax kaga sheegi jireen asbaabaheeda waxay kaba dhigeen sheekhu dee waana nin tasniifta aada u badsaday oo funuun badanna alifay kitaabkii markuu dhameeyo halkuu kaga noqon lahaa kitaabkii ayuu mid kale iska bilaabaya haddana mid kale iska bilaabaya haddana mid kale oo kitaabkii hore onu kuba noqon oonu dabdin oonu sixin iyadoo dee funuunta qaarkoodna kuwana kuwii uu macrif ahaan fiican u lahaa ahayn kuwana dee uu u lahaa ay tahy kuwana kolley heerka aanay ahayn ayaa kitaabkiisa oo kuwa noqon buu dee faraa ka qaadayo kitaab kaleu bilaabaya haddana kitaab kaleu bilaabaya kitaab kaleu bilaabayo markaasaa dhici karta dee kutubtiisa waxyaalo axaadiisu kutubtiisa dee markaa mustalaxa ama mawduucaadka waa mawduucuu lahaa haddana kutubtiisii wacdiga oo kale isagoo daliishanaya oo dadkii kuba waama wacdiyaya ama taasi ay dhacdo oo kale kollay markaa muraajaca la-aan iyo kulaaban la-aan iyada taasi waxay keenaysaa un waa khada isi isagoo wata ayuunbu dabadii u baxayaa bal markaa taas iyada taasna way kareen culimadu oo waqad raw karaahata aljamci lidii taqsiri kadaka saasoo kale waxa ah macnaa waa maxay ka oo dee isaguna karaaho ah oo saa jamcigu karaaho u yahay dee isaguna waxa aan toosan ahayn cinda ahlilcilmi ama culimadu ay kareen alikhraaju saaridii tasniiftii ama taaliifkii dadka loo saariyo xaggi ila naas oo ujeedadu kitaabka intuu alifo uu doonaya inuu nashriyo faafiyaba bilaa taxriiri tahdiib iyo taxriir la-aan isagoon taxriirin isagoon tasniifin alcaali wanaazilu kale bal caaligu marha isu keen raaca waxba yaa ninkala reebreebine maanta cashirkan intaa iskaga daayay waayo haddii kale kolley kala barh baan ku daynaya allah subxaana watacaala
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وطلب العلو سنة وقد فضل بعضنا النزول وهو الرد وقسموه خمسة فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد وقسم القرب إلى إمام وعلو النسب بالنسبة للكتب ستة إيد ينزل متن من طريقها أخذ ف- فإن يكن في شيخه قد وافق مع علو فهو الموافق أو شيخ شيخه كذاك فالبدل وإن يكن سواه عدا قد حصل فهو المساواة وحيث راجح الأصل بالواحد فالمصافحة ثم علو قدم الوفاة أما العلو لا مع التفات لآخر فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنين ثم علو قدم السماع وضده النزول كالأنواع وحيث ذم فهو ما لم يجبر وصحة العلو عند النظر بسم الله الرحمن الرحيم العالي والنازل caaligii iyo naasilkii ayuu mabxadkoodii iyo mowdhalkan uu yahayo baabkoodii caaliga iyo naasilkuna sidaan kollay kutubtii horeba kusoo ogaanay waa sifaadka asaaniidu ay leedahay oo de waxaan ama sarayntan iyo tira yaraantu ay kaba imanayso ama isaga tira badnidan iyo dhaadhacan uu dhaadhacayaa waa sanadkii ee matnigii maaha sifaadkii kolleyna waxyaalahan dee anwaacdan xadiiske khaasatan xadiiska ama matniga kuba tacalluqsan dee waxna waa sifaad labadooda ka wada dhexeeya sida saxiixa iyo xasanka iyo daciifka oo sanadna waa lagu sifeeyaa matna waa lagu sifeeyaa waxna waa sifooyin matniga u gaarka ah oo sanadkii aan la eegahayna matniga un la eegayo la ictibaarinayo sida marfuucii iyo mawquufkii iyo maqduucii aynu soo marnay waxyaalana waa sifaad way leeyihiin asaaniido markaa matnigii inna lama eegayo ee sanadkii baa la eegayaa caaligan iyo naasilkan aan hayno ayaaba kaba mid ah bal taas buu waxa uu yahay in imanka mabxaskeedii uu yahay waan arki doonaa qeybihiisa iyo wuxuu yahay wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa dalabu lculuwi caalinimo iyo bal markaa dalabkiisa la dalba sunnatun sunno weeye oo dee dadkii horeeyey ee salafkii ka mid ahaa dariiqo ay raaceen ay iyagu fadileen ay dadkana ku boorin jireen ay doorteenna way ahayd bo marka waa sunne waa caman salaf weeye walow xaakim halkan xadiisiyo uu laba yimaado uu leeyahay waxaa laga qaadanayaaba caalinimadii bal waa sunno caman salaf oo dadkii salafkii ahaa ee ama waxa weeyaan de bal saxaabadii dee rixladii waatan soo aragnay saxaabi u safrayo xadiis keliya inuu bil loo socdo la arka xadiiskii waa maqlay oo soo gaadhiya laakiin waa siuu ruuxii rasuulkiigu ka maqlay uu isagu afkiisa ugaba qaado oo wasaa-idii iyo meesha ay ugaba baxdo u dhaxaysay taas dee dadkii asbaacdii marka la soo gaadhiyo wixii ka dambeeyeyna taasi wa waxay ahaydba wax daahiro iyaga simo daahir iyo calaamo daahiro ay leeyihiinoo ee iyagu si ballay markaas ama ta-akud iyo tasabut haba noqoto ama ruuxii dee isagu waxaan warinayay xadiiskan warinayay do hadooneen inaanay cido u dhaxayn oo kol hadduu joogo oo uu nool yahay afkiisa ay kaba qaadaan haba noqotee waa adigu sunne horeeyo dadkii markaa hore laga soo naqliyo dariiqadood weeye oo wadalabu lculuwi sunnatun sunno weeye caman salaf waqad fadala way fadileenoo bacdun waa bacdu ahli nadar annusuula dhaadhacan iyo sanadkan tiradiisu ay badan tahay ayay faddireen wahwa laakiin qowlkaasi raddun ay qowlun marduudun calaa qaa'ilih waa qowl dee daciifa aan ictibaar lahayn oo ruuxii qaa'ilkiisa laguma celinayo bacdigood maaha ahlu xadiis maahae bacd ahli nadar ayaa waxay ka soo naqliyeen iyagoo fadiray baa sanadka naasilka ah xaggay ka fadileenna waxa weeye dee waxay leeyihiin markan sanadka ruwaadiisu ay badnaataba waxa ziyaadaya ijtihaadkii ruuxu uu ku ijtihaadayay bal horta ruwaadan axwaashooda iyo tacdiilkooda iyo tajriixooda iyo macrifadooda deesoyun dadaal weyn iyo markaas ayuu kuba bixinayaa oo dadaalkiisaasi waa siyaadaya matniga xadiiskana dee iyadina taasi waxay keenaysaa isaguna xagga macnihiisii iyo wixii kale kuba tacalluqsanaa iyo taas inuu isagana laftigiisii kuba dadaalo kol haddii ijtihaadkii uu batana ruuxii sawaab iyo ajri baa u ziyaadayo jaanibkaas bay kaba eegeen oy leeyihiin markaa kii naasilka ahaa ee ruwaadiisu ay badnayd eraawi kastaba ruuxuu u baahnaa inuu xaalkiisii hubsado inuu bal cadaalo mablaqa uu ka gaadhsiisan yahay hadday uba sugan tahay iyo waxa weeyaan jarxi iyaduna haddii xataa la jaraaxeeyo jarxigaasi inuu yahay mid ee waxa weeyaan xadidkiisi haddana weli aan ictibaar uu suubado uu shaahid ama taabic noqon karayo inaanu jarxi dee aada u adag oon ictibaar dhaawigiisu gelin uu yahay umuuraha kala hubsado aqoosha ahlucilmiga uu tatabuco ijtihaadkaasaa kordhaya ee ijtihaadkaa kordhayna ajri iyo sawaab buu kororhsanayaayoo xaggaasaabuu nusuulku kaga mudan yahay ilaaheen laakiin dee halkan waxay culimadu leeyihin taasi waa qowl marduud ahoo marka meeshan aan joogno mashaqada iyo dadaalka badani maqsuud maaha iyo waxyada gaar ahaanteeda loo dalbayo ma aha ee macnaha meesha jiray dee loogaba jeeday riwaayaadkan iyo umuurahan istilaaxaynu soo maray oo ah dee waa si loo gaadho xadiidka sixadiisii oo macnaha looga jeedo riwaayadee sixada ilaalintiisa la ilaaliyo ayaa mudanoo dee waxaanay aada ugu sii marka la eego marka naasil iyo caali la isbaaldhigo marka ruux kuu kordhay sanadkiiba waxaa meeshii soo kordhaya meelihii ay suurtagal ahayd inay ka timaado qalad inuu raawigan ka dhaco waham ka dhaco isagii wuxuun ay kaba yimaadaan oo raawi kastaaba oo rijaashii sanadka kaba mid ih dee wuxuu maxal umaama ka iman kara khada waa ka iman karaa iyo khalal yimaada waham iyo waxyaalo kaba dhacan marka marka sanadku gaabtaba ee uu yaraadaba waxaa koobnaanaya meelihii khada uu ka iman lahaa meelihii laga filaa khada iyo khalal iyo waham iyo waxyaale inay kama yimaadaan baa yaraanaya marka uu batana meelahaasaa farabadnaanaya oo kale oo saa daraaddeed ba ay tahay ka mudani ine macnihii maqsuudka ahaa ee riwaayo looga jeeday sixo dalabkeed bay ahayde sanadkan caaliga ay tahayba allahuma markaa dee san u tegi doono caaliguu fadilaanayaana waa marka iyadoo uu sanadku caali yahay dee rijaashiisna ayan rijaal lagu kalsoon yahay amaa qoladii tirada badnayd hadday noqdaan kuwa kuwan ka siqanimo badan ka xifdi badan ka idqaan badan iyada ictibaarka waxa yeelanaya kuwa xagga macnaha xataa ama magac ahaan kuwani haba haysteene bal marka ayn barhkood waqad fadala way fadileen bacdun barhkood annusuula dhaadhac wahuwa raddun waana qowl marduuda oo wuxuu uga nadiir dhigaa sharaxay inoogu sugantay waxaana le arrintaas tandiirka waxaa le ciraaqigan aynu kitaabkiisa hayno oo sharaxiisan buu ku leeyahay waxay taasi kaba dhigantay nin salaad masaajidkii usoo kacaya oo wuxuu ugu soo kacayaa salaaddii jamaacada tukatid taas baa maqsuuda dee haddaba hadduu yidhaaho wada dheer baan ka soo wareegaya si tallaabada ay ugu badnaato oo wadadaa dheere uu ka soo wareegayu leeya tallaabada ha igu badnaato ay ka dhalanayso jamaacadii maqsuudkeed inay dhaafto dee taasi markaa qiimo ma yeelanayso wax maxmuuda ma noqonayso kol haddii tallaabadan uu loo doonayo inuu badsado ajrigu si ugu bato ay keenayso maqsuudkiiba uu soo baxaya inuu dhaafo dee taa iyada wax laysfaraya ama dee wax markaa uu ruuxu la imanaya maaha tanna waa taas oo kaleo haddii sanadkan naasilka aad leeday ijtihaadkan aad ku ijtihaadaysa ruwaadiisa ajrigu ha kugu bato ay ka dhalanayso sixadii maqsuudka adba meesha inay ka baxdo ee waxaad ka faa'iidaysanaysaa ma jirto bal markaa waxa weeye qowlkooda hu waa inuu caaligu mudan yahay haddii aanay sabab kale iyo awsaaf kale oo keenaysa rijaala naazil inay ka mudaadaan kuwan aanay jirin siday noo dambaysaan waqasamuu haddaba waxay u qaybiyeen caaligii waxay u qaybiyeen khamsatan waa shan qaybood bay u qaybiyeen oo caaligii ama nooc anwaacdan caaligu ama shan buu u kala baxaabayna kollayna laba guud buu noqonayaayo midna waxay dhahaan waa culuwulmasaafa waa masaafo sira sarraynteedoo macnaa waxa ay tahay saddex weeyaanoo waa xagga tiro yar baa meeshii jirta iyagu ha ku kala dunaadeen taas tirada yarisay u imanayseen kuwana waxay dhahaan waa culuwu sifo labadaasunbuu u kala baxayaa oo inay culuwu masaafo tahay oo ay tahay meesha caalinimadan waxaa keenaya tirayaraan ruwaaddii sanadkani ay ka yar yihiin xagga tirada dee xadiiskan oo sanad labaad kuba soo arooray ama dariiqan labaad ee maraya sade umuhaadka oo kale uu ka tiro yar yahay taasi waa saddex bay noqon oo culuwulmasaafa idhaan kuwana waa culuwu sifo maha tira yariba tiradii way isleegyihiin labadan sanadee midna caali lagaba dhigay midna aanu caali ahayn waabay isleegyihiin laakiin xagga sifada ayay ku kala mudan yihiin oy ku kala sarreeyaanoo sifadaasi ama sifo sheekha ku sugan bay noqon sida geerida horreynteeda oo kale markaas ama dee waxa weeyaan ama sifo raawiga kuba sugan sida samaaca horreyntiisa maqalkiisii waqtigan sheekhan ka maqlay uu ka horeeyo nin kale oo xadiiskii sheekhanun ama kitaabkan ay ka wada maqleen oo laakiin beri dambe kaba maqlay oo kale oo ama waa sifo markaa raawigii ah ama waaba sifo sheekhiihe tiradii waa isleegyihiin marka waa culuwu sifo waa xaggaa sifo kaba yimi ama qidam samaac ama qidam wafaad bal intaasay noo noqon intana isaga inoo tafsiilinaya oo wuxuu ihi waqasamuuhu waxay u qaybiyeen khamsatan falawalu qismiga hore qurbun dhawaasho weeye min alrasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo dhow yahay weeye oo macnaa waxa weeyaan xadiiskan ayaa wuxuu ku yimi sanad laba sanad baabu ku yimi kasoo qaad laba sanad ama wax ka badanba markaa sanad labadaa kaba mid ah ama asaanidiisii ka mid ah ayaa ka tiro yar oo uga dhow markaa xaggii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sanadkii labaad ama asaaniidii kale xadiiska naftiisa un lagu wariyey markaa kan tirada yari waa dhowii rasuulkii ilaahay dee loo dhow yahay ayuu noqon oo kuwii kale loogaba dhow yahay markaa kaas waana caalinimada mudlaqa ah taasba weeye oo markaa ama sanad labaad oo xadiiskii leeyahay buu ka tiro yaraanayaa sanadkani amase marka loo eegaba asaaniidii dee waxa weeyaan guud ahaan ayuu sanadkan dee sanad la tiri aan laga helahayn oo kaba tiro yaryahay haddaba kaasi waa mid oo fal awalu qurbun dhowaansho min alrasuuli rasuulkii loo dhowye wey marka wuxuu ihi wahuwa markaa kan ayaa alafdalu ka isagu mudan ah ee usii qiimo badanba insaxa hadduu ansaxo sugnaado alisnaadu kollay markaa beydka lagu inshaadayana hamsada waa la tasiilinayaa ama dee waxa weeyaan kollay naqlin xarakadeedii la naqliyo hamsatu wasri markaa isu bedashon baa meesha iman insaxa alisnaadu isnaadku hadduu ansaxuu noqdo isnaadkiisu mid saxiixa uu noqdo bal markaa kaas ayaa u badanoo macnaa waxa weeye haddii xadiidkan sanadkiisu sanad nadiifa yahay sanad saxiixa yahay rasuulkii ilaahayna tira yar lagu gaadho waa aada iyo aad dee waa noocaana ay raggii hore ay u cinaayoon jireen ay u ihtimaami jireen ay isaga daraaddii uga safri jireenoo waa ka u mudan weeye insax alisnaadu wuxuu u qaydayaa haddii tiradu yar tahay laakiin sanadkani uu daciif yahay ama raawi daciif uu kuba jiro ama uu kuba jiro niman dee beenaalayaal ahaayo beryo dambe sheegtay inay ama taabicin yihiin ama saxaabo yihiinba sheegtay oo sanadodoodii bal markaas dee waqti dambe oo waxa weeyaan sheeganaya inuu anas iyo waxyaalo laba kulmo markaa rasuulka ilaahay nin kaliyaba uu dhexeeya markaas laakiin dee dadkii caynkaas ahayo raggoodna ay barhkood magacyadiisu magacyadooda halkan idinkuma sugan yihiinba iyada taasi iltifaad ma laha ina ictibaar ma laha waxa weeye markaa sanadku nadiif yahay ee uu saxiix yahay ama bal dee taas haddii tiradna ay yar tahay waa nooca u mudan kollayna san dee kollay iska garanayno marka waktigu dheeraadaba sanadka waa iska sii dheeraanaya kollayna waxaa la arkaa ahdigii taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta iyo kii caaliga noqonayay dee marka qarnigii sideedaad iyo toddobaad iyo raggiisii lasoo gaadho waa tiro badanuun ee dee marka loo eegay asaaniiddii ahayd marka ama wax lagu warinayo kutubta lagu warinayo axaadiis ee waktigaa jirtay hadduu sanadku ka tiro yaraado kollay caalimnimadii xagga iyo dhawidii way jiraysaa oo kale bal markaa kaas baa isaga u mudan waxaana halkan sharaxa inoogaba sugan oo uu leeyahay anwaacdan horta isaga ka ugu mudan ah uguba sarreeye ciraaq baa leh halkan xaashiyadan safxadan la saddex boqol iyo tobanka dhexdeeda